kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa daafuray barnaamijka danabeysan ee la tashiga dadweynaha ee dib u egista dastuurka dalka waxaana loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ay fikirkooda ay kaga dhiibtaan hab dijitaal ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim ayaa waxa uu soo dhaweeyey habkan cusub oo ay kaga qayb qaadan karaan shacabka soomaaliyeed ee dib u egista dastuurka dalka barnaamijkan maalmahan ba la waday ee dhijitaalka ah sida shacbiga soomaaliyeed ay ugu qayb qaadan lahaayeen dastuurka laga doodaya maalmahan ay ka doodayaan baarlamaanka labadiisa golob sida ayagana ay micnaha fikirkooda ay nagu soo gaarsiin lahaayeen marka waa inaad fikirkiina soo dhiibitaan wixii macluumaad aan wuxuu ku qoran yahan boorka naga dambeya ku qoran yahay aad ku soo aadanaysaan barnaamijkan hadda labada guddi bay gacantay ku hayaan aragtidooda waa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan danabeysan ee la tashiga dadweynaha inuu ka saacidi karo shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dalka dibaddiisa si ay afkaartooda ay uga dhiibtaan wax ka beddelka dastuurka dalka maanta munaasabadan waxaan isugu nimid in sidii maaragtay barnaamij cusub oo ummadda soomaaliyeed oo ka soo gaari karin inay si toosa u timaado xarunta maaragtay shirka ka socdo mase dalkaba ka maqan iyo dalka dibadiisa iyo gudihiisiba yacni system ay ugu qayb qaadan lahaayeen codkood inay dhiibtaan yacni barnaamijkaasan oo digital ah kaasaan u daxfuraynaa marka barnaamijkaas ay ummadda soomaaliyeed ay ugu faa'iidaysan doonaan ayaga oo dalkii dibaddaba joogo inay ra'yigooda dhiibtaan marka runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa guddiga dadaalka ay sameeyeen barnaamijkaas inay diyaariyaan markay ogaadeen dad badan oo soomaaliyeed oo soo gaari karin oo yacni ka maqan goobaha maaragtay dooda ka dhacayso codkoodan loo baahan yahay in loo sahlo arrintaas marka arrintaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba dastuurka maanta la sameynaya dib ogisdiis lagu dhex jiro waa maaragtay mustaqbalkoodii oo la dhisahayo dalka soomaaliyeed oo wakhti badan burbur ku soo jiray yacni dastuur dhammeystiran oo keliya sugahayo afta dadweyne habkan danabeysan ee la tashiga dadweynaha ayaa ah hab casri ah oo loogu talagalay in shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dibadda ay uga qayb qaataan wax kabeddelka dastuurka dalka